waxaan ku bilownay aqalkacad ee dalkana maraykanka waxaa maanta si rasmi ah uga dhacaya shir caalami ah oo ku saabsan ka hortaga xagjirnimada shirkaasi waxaa martigeliyey madaxweyne barack obama waxaana ka qaybgelaya wafuud caalami ah iyo kuwo ka kala yimid dalkana maraykanka wafdiga ka socda gobolka minnesota waxaa ka mid ah xubnaha ka tirsan hogaamiyaasha bulshada soomaalida iyo culimada oo uu ka mid yahay sheekh cabdisalaan shariif aadan oo ah guddoomiyaha guddiga maamulka masaajidka daarulhijra falastiin axmed imaan ayuu uga warramay muhiimadda shirkan shirka qeybtiisa hore waxay dhacday shalay oo talaadadii ah waxaana ka hadlayay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden oo dhegaysanaya wafuudeed gobollo kala duwan ka yimid si gaara arrintan waa arrin ku meel gaar ah marka gobollada misooda massachusetts oo magaalada boston iyo los angeles oo gobolka california saddexdaas magaalo wafuudi ka socday ayaa ka hadlayay magaalooyinkooda iyo dhibaatooyinka haysta iyo sidii looga hortagi lahaa waxa ugu weyn lagu falanqeyn waxay ahayd sideebaa arrimahan waxa keena oo asalka u ah loo abaari lahaa oo loo xallin lahaa hadday noqoto xagga qofka yani identitygiisa ama jiritaankiisa yahay hadday tahay hadday tahay xagga waxqabadka yani dadkii in loo sameeyo fursado oo wadanka wadankooda ku noqdo ayna dareemin inay ka soocan yihiin iyo weliba in ay dadku dareemaan wadankuna wadankooda yahay maadaama maraykanku dal ku salaysan yahay dad muhaajiriin ah dad wadanka soo galay intaasoo qadmin socday dadka haddana inay dadka lamid ahaadaan marka arrimahaas taa lagu falanqeynaya waxaa la sheegay in waxyaabaha shirka lagu soo bandhigi doono ay ku jiraan siyaasado ama policies ay wasaaradda cadaaladu hore loogu tijaabiyey bulshooyinka ku nool boston los angeles iyo minneapolis marka maxay yihiin siyaasadahaasi bulsho ee la doonayo in kulankan lagu soo daafuro kolley hadda tan yani arrintu hadda waa waa wax cusub oo pilot project ku magacaabaan oo ah arrin tijaabo ah marka arrimaha hadda kahor la qabtayna kulley waan maqleyni doona ay ka dhasheen oo laleeyahay markii hore ku bilowdeen waa laga leexiyey hadda laakiin si aad yani waxaad moodaa dareen guud oo dhinaca dowladda federaalka ah oo markay noqoto madaxweyne obama naftarkiisa iyo labada wasaaradoodda cadaaladda iyo tan amniga qoomiga ama homeland security-ga iyo dad yani hay-ado badan oo wadanka kamid ah ayaa waxay leeyihiin waxaan rabnaa si dhab ah oo ka duwan siyaalihii hore inaan arrintan u abaaraan rabnaa inay dadka kasoo go'do goboladan degan iyo arrimuhu yani dhibku haysto in iyaga ka yimaadaan baana rabaa marka hab hababkii hore ka duwan oo dadka ka yimid oo iyagiina ay iska dhex arkayaan talada qayb kula lahaanayaan haddii qarashka wixii loo qondeeyay ay iyaga xitaa ay gacan weyn ku yeelanayaan haba yaraatan aan loo isticmaaleyn xag basaasnimo ama xag dadkii yani la dabamalo oo siyaalo kale loo weeciyo oo oo aada ugu celcelinayaan oo aada leeyihiin yani hanala rumaysto wax ka duwan baa arki doontaa wixii hore o dhan nagadhan bay tahay marka arrimahaas aada ugu celcelin dhinaca dowladda dabcan dad badan calama su-aal iyo shaki ugu jiraan
dad baa shirkan sheegayaa in uu leeyahay eedo iyo dulduleylo badan oo duraya shirkan ay soo qaban qaabiyeen aqalka cad ee maraykanka maxaa kamid waxyaabaha shirkan lagu dhaliilayo dhabtoodisa maxay tahay runaantii daliilooyinka ugu waaweyn waxaa sheegaya hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ama xuquuqda shaksiga ah oo ama civil right ama civil libertieska la dhaho oo ay kamid yihiin hay-adda care internationalka iyo tan gobolada intaba iyo hay-adaha kaleo sida american civil liberties union union center oo new york ku taalo oo cilmibaarisyo ay sameeyeen marka waxay leeyihin waayo inay dareesaayeen dowladdu markii arrimahan oo kale ay qabanaysay si daacada mayna u qabnin inay dadkii ay si khalad u adeegsadeen baa dhacday oo basaasnimo waxyaalo saasa lagu arkay sidaa daraadeed shaki bay abuureysaa haddii yacni tanaajiin hogoo kala noqoto marka taas dooda waa mid kamid ah dhinaca kalena waxaa lagu doodayaa in xeer ilaaliyuhu uu arrintan oo kale hogaamiyo ma aha waa inay hay-ado kale oo madax banaan ay arrinta qorsheeyaan oo qoondeeyaan oo ay iyagu noqdaan kuwa maamulaya taana iyadana waa laga xisaabtamaya kulley waa waa loo sheegaya fikradda hadda iyaga ha ka timaado laakiin waa wax furan in la wareejin karo oo arrimahaas oo dhan la sixi karo oo wixii si dabahoo jira in ay damaana siiyaan yani bulshooyinka ay arrimaha ay hawsha u qabanayaan marka weli waa waa bilow yani laakiin marka lasoo lasii wada hadlo dadkii yani arrinta ay saameynaysay tusaalaha inagoo kale minnesota oo kale haddaan inaga miiska joogno kala doodno su-aalo weydiino qaar aan reebno wixii nooca kale waxaad mooddaa faa'iidoo bulshada ugu jiri karo marka cabsidii tii hore daraaddeed inaan looga cararin baan isleen oo la sixi karo bulshadana ay ka faa'iidaysan karto sheekh cabdisalaan maanta waa maalintii labaad waana maalin aada muhiim shirka ugu ah marka muxuu noqon doonaa qorshaha shirka ee saaka muxuu yahay shirka sideed iyo subaxnimo ilaa shanta ayuu soconayaa qaybta ugu weyn saddexda magaalo oo arrintan tijaabada ah laga rabo oo ah boston los angeles iyo minneapolis ayaa bilaabaya qaybta minneapolis ama minnesota ka socota wafdigeed o dhan baa wada hadli doona marka waxaa lagu bilaabayaa aayado qur-aana oo ay culimada soomaaliyeed shirka jooga sheekh cabdisalaam iyo sheekh sacad ay ku furayaan kabacdina tala guud iyo arrinta kaga aadan yani waajibkana saaran ayaan ka hadlaynaa dad kala duwan oo soomaaliyada kale iyaguna qeybta city minneapolis city councilka inoogu jira cabdiwarsame iyo qeybta dhalinyarada dad ka socda iyo gabadh dhinaca caafimaadka ay ka socota dadkaas oo dhan oo wada hadli doono mid walba qeybta kaga aadan bulshada iyo arrimahan iyo baahida iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa ka hadli doona haddii la yidhahdo marka adinkoo ah hadda culimo soomaaliyeed oo ka yimid gobolka minneapolis aqalkii cad jooga kulan ka qayb galaya aayado qur-aan ah aqalka cad ka dhex akrin doona sidee adinku u dareemaysaan dadkuse sidee u arkayaan waxaan dareensannahay inay tusayso islaamku inuu diin waddanka maraykanka ah asiil uu yahay oo qeybtiisa ku leh marka in barnaamijka intibaaxadda la-eg lagu furo aayado qur-aan oo carabiga aan ku akrinayno kadibna ingiriis lagu tarjamayo wax lala yaabo maaha yani sababta muslimiintu wadanka taariikhna way kuleeyihiin cadad fiican iyo faa'iidooyin badana waddanka ay ku tareena way jirtaa marka wax lala yaabo maaha waa shay dabiici aan isleeyahay in kaalintaasaan ka qaadano waana alxamdulillah nicmo ilaahayna siiyo inaan ka faa'idaysano loo baahan
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdisalaan shariif aadan oo ah guddoomiyaha guddiga maamulka masaajidka daarul hijra ee ku yaala gobolka minnesota oo falastiin axmed imaan khadka telefoonka ugu warramayay